halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a magaalada qandala ee ka tirsan gobolka bari ee puntland waxaa maalintii saddexaad haysta maleeshiyaad taabacsan isis oo qabsaday maalintii arbacadii maamulka puntland ayaa sheegay inay jawaab ka bixin doonaan islamarkaana aanay ogolaan doonin in maleeshiyadaasi ay sii haystaan magaalada qandala waa kan codka madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo shalay ka hadlayay qabsashada magaalada qandala iyo jawaabta puntland
waa isdifaaci jirtay waa isdifaacaysaa waa isdifaaci doonta in hadda ku dheeraada marraba warkaas daacish qandalo mana haysan karto kumana guulaysanayso ballantaas waa qaana waana fulinaynaa calmaduna shabaab kamana tali kamana tali doono insha allah dila
haddaba maxaa xog ah oo laga hayaa kooxda isis ee gacanta ku dhigay qandala maxayse tahay muhiimadda ay u qabsadeen magaaladaas su-aalahaas iyo qaar kale waxaa falanqaynaya korneel cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare ahaana taliyihii hore ee ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka puntland sheekh cabdiqaadir muumin wuxuu ku dhawaaqay inuu la midoobeeyo rogeynaha daacish waxay ahayd labadii kun iyo shan iyo tobankii bishii tobnaad hadda waxaynu ku jiraa hal sana kabacdi bishii tobnaad baynu ku jiraa octoober waxay ahayd waxay ku beegeen waxa loo yaqaano dabaaldega sanad guuradeeda ama anniversarigeedii oo maaragtay winyar kasoo wareegtay waxayna ahayd saan hore u sheegna wax la filaayay inay sanad guurada ay qabtaan oo sidii gooba ay howlgallo howlgallada inay bilaabaan waxaan dhihi karaa qabsashada kaqandala waa howlgalkii ugu horeeyey oo ay tallaabo ay qaadaan baysad ay tahay waxaa sida rajeynayo ku xigi doono howlgallo kale oo ay ka fuliyaan geeska africa oo soomaaliya ay qayb ka tahay awoodoodu intay la-egtaa oo kale maxaa macluumaad laga hayaa hal sana kabacdi waa su-aal fiican in la isweydiiyo sheikhu marka ku dhawaaqay in ururkaasi uu la midoobay awoodooda intee laagtaa waxaan dhihi karaa ismaaciilow runtii halkaas sano wax badan baa ururka u qabsoomay oo waxyaalaha badan oo u qabsoomay dhanka militariga haddii laga eego runtii waan waynu ognahay waagi hore waxay ku bilaabeen koox yar haddana waxaa lagu qiyaasaa tira ka badan laba boqol oo dagaalyahan ilaa saddex boqol inta udhaxaysa waxay dee tirada intaa leeg bay hal sano jireen dhulkii iyo degaanadiina de way barteen tababaro tiro badanna way sameeyeen runtiina waxay ku milmeen oo ay ku unkameen magaalooyinka badan oo soomaaliya ka tirsan marka wax badan bay bay baa ururka u qabsoomay dhinacyo badan markii laga eego runtii waxyaalaha sii boonboonaya waxaa kamid ahaa geeska shiika lagu daray dhowaan oo hadda macsiraayo dalka hormay ahayd markii state departmentiga ku daray liiska maxaa dhahaa dadka la raaraadiyo ama hantidiisa iyo laftiisa la fariisiyo arrintaasi ururka waxay u keentay inay helaan taageero oo ay ururweynaha ka helaan oo maadaama de ay tahay uu ku dhawaaqay maraykanku inuu si rasmi liiska ugu daray iyaguna ay abaalmarin u siiyaan inuu ururka uu xoojiyo wixii dhaqaale iyo saanad iyo tababar intaba uu leeyahay uu ururka ku taageero waan gartay maxay u bartilmaameedsadeen baad is leedahay magaalada qandalo kale qandala horta aagga ay ay faliisimaha ku leeyihiin magaaladaasi qadiimiga ahi oo istraatiijiga ahi way ku dhowdahay waxyaalaha marka ay u bartilmaamsada waxaa kamid ahaa degmooyinka ugu dhow oo sida saxlan ay ay uqabsan karaan inay tahay waxaa kale oo istraatiijiyadda ay leedahay waxaa kamid ah magaaladaasi waa magaalo ka go-an magaalooyinka kale ee soomaaliya ama puntland oo ay adag tahay safar in si degdega loogu tago marka xagga badda laga reebo xagga beriga ay qaadanayso maalin dhan safarkeeda in lagu socdo marka qabsashada hadday qabsadaan inaan lagu soo khatar ay kusoo degdegta inaysan ka baqayn maaragtay dhanka dawladda oo puntland ay jirto tan labaad tan saddexaad waxaan dhihi karaa waxaa laga yaabaa inay waxyaalo uga soo degaayeen badda cas oo sida caadiga ay uga soo degaan wayna kamid tahay qorshayaasha markii ay wax laga yaabo inay wax uga soo degaayaan xagga badda inay qabsadaan hawgal ay ka sameeyaan taasna waa wax muhiima oo runtii wararka aan ka helayno xataa qaybtooda ay sheegayaan in inay xagga saanad iyo wax lamid a xagga badda cas uga imaanayso marka saanadda ma waxaa la filayaa oo kale yeman baa dhinaca kale badda cas ka saaran ma waxaa la filayaa in taakulo ay uga timaado dhinaca yeman ama meelo kale runtii meesha keliya ee laga quudiyo oo isha ay uga timaado saanada iyo waxa lamid tahay runtii waa yeman sida aynu horan u sheegnay istraatiijiyad ahaana uu ku degay ururku halkaa ku degana qayb bay ka ahayd in in in maaragtay goobaha badda cas kulaalayo dhanka kalena ay ka kulaalayso yeman iyo xadramowd iyo mukulley meelaha lamid tahay inay degaan oo saan hore u sheegnay way fududahay saacado ay kusoo gaarayaan dhanka soomaaliya ee doonta dheeraya kasoo baxda dhanka yeman marka way ka helaan saanadaha iyo tababarada iyo macalimiin iyo in badan oo logisticada ka mid a badil ahaan aan dhahane waa meesha keliya ay ka helaan dhankaas weeye laakiin xagga dagaalyahanka qaybo badan runtii waxay ka helaan sud mudan soomaaliya gaar ahaan koonfurta bartamaha soomaaliya meesha la yidhaahdo gobolka waqooyi bari ee kenya dagaalyahano badan baa jirto dhalinyaro ah oo uga timi sidoo kale meesha la yidhaahdo kilfis meesha la yidhahdo ama jilka sanaanka etoobiya iyaguna sidoo kale waa uga yimaadaan puntland oo kale waxaa ku dhawaaqday inay howlgal military ay bilaabi doonto oo ay ka qabsan doonto kooxdan magaaladan qandala ee ay gacanta ku hayaan awoodda puntland ma is leedahay adoo ka sheekeeyey inay istraatiiji ahaan magaalo dhinaca dhulka wakti qaadan karta in la gaadho ay tahay inay puntland howlgal dib ugala wareegi karto ismaaciil runtii waxaan rabaa inaan dib u xuso puntland way ogeyd inuu raweynahani meesha uu ku beermay uu soo degay hal sanana uu deganaa marka waxaan hadda aaminsanahay istraatiijiyada ay dawladdu qaadayso ee ku dhawaaqayso gulufka cogaadeed waxaa uga fiicnaan lahayd inay ay ka degto ama marka hore kasii hordegto khatartan ka imaanaysa inay meesha tagto waa la ogaa oo dadka degaanka way ogay dawladdu way ogeyd haddaba dawladdu hal maalin tallaabo kama qaadin indhahay ka laabanaysay in arrintaa khatartaas ka hortagto taa hadaastaasi waa mid runtii gulufka cogaadeed haddaan hadda usoo noqdo waxaan dareemeynaa kolley dee dawladda maamulka puntland coosyo badan baa saaran oo meelo badan runtii kaga furman laakiin waa wax u taala mas-uuliyiinta iyo dawladda istraatiijiyada iyo qorshaha ay ay degayaan waa dagaal dee hadda guluf waa lagu waa lagu tegi karaa qandara laakiin waxaa u muuqataa in qorsho xumadii ay galgalo ku bilaabmeen oo labadii kun iyo toddobadii iyo lixdii ay ku bilaabmeen al-shabaab oo ilaa hadda hadday isku leeyihiin inay taanina lamid noqon lamid noqon doonto waxaan wax u baahan tahay dagaal gulufo mar la qaado laguma jibiyo waa waynu naqaanaa nimankaani magaalada way ka baxayaan buurahay gelayaan buurahan sida uga dagaalan way adag tahay waxa u baahan waxa weeye istraatijiyad kale oo lagula dagaalamo oo dadka degaanka lagu kasbanayo ama dawladdu ay saldhigyii wax lamid a ay kaga samaynayso laakiin hal maalin oo aan dareemayno dhulka siduu u adag yahay iyo meesha insarlay lagu gaarsiiyo intii weerar la yidhaaha lagu qaado dee intaysan soo gaarin bay ka baxayaan kabacdina wixii shaqsiga dhan wuu kaa yara khasaaro
kaasi waxa uu ahaa korneel cabdi xasan oo ku magac dheer cabdiyare taliyihii hore ee ciidanka nabsugidda iyo sirdoonka puntland wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey waryahayaga ismaaciil xuseen farjar